haatana baydhabo magaalada baydhabo xarunta maamul goboleedka koonfur galbeed waxaa maanta ka dhacay dibadbax loogu soo horjeedo kufsiga laguna taageerayay tallaabadii maamulka shalayto ay ku toogteen laba askari oo ku eedaysnaa kufsi ay kula kaceen carruur wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixinta noo soo diray
banaanbaxa oo looga soo horjeeday falalka kufsiga ee dhowaan lagula kacay wiilal yaryar oo magaalada baydhabo ku nool waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada haba ugu badnaadaan ee ardayda iskuullada ka qaybgalayaasha banaanbaxa waxa ay wateen boorar ay ku qornaayeen halkudhigyo ama islooganno looga soo horjeedo kufsiga dibadbaxan waxaa soo qabanqaabiyey maamulka degmada baydhabo iyo kan gobolka baay dhammaan waxaa la fasaxay iskuullada waxbarashada si ay qayb ugu noqdaan banaanbaxa kufsiga looga soo horjeeday xildhibaan cabdi xasan cabdi oo loo yaqaano kushug oo ka mid ah xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya oo mudaharaadayaasha la hadlayey ayaa sheegay arrinta kufsiga wiilasha inay fajac ku noqotay shacabka magaalada baydhabo ololayaab jadibeer isadi maalamood mal hundirno mal hergelno unug iskool mal andirno dugsi malanbanna lamalan oo meellaha kaxa wada ogayna oo mudun iyo aburyaan iskadeen shalee baajibdoo la marsay yacni sidii kaxaboona jibdoo shalee qaadeen oo ku roobna hadoyniinkooy eedaan faraxsagno walmardamad ii doonana maan ii doonan guddoomiyaha degmada baydhabo ahna duqa magaalada xasan macalin biikole oo isna fagaaraha banaanbaxayaasha ay isugu soo baxeen ee afrirdoodka ka hadlayay ayaa sheegay inay muhiim tahay dhammaan shacabka magaalada baydhabo inay xil iska saaraan sidii loo ogaan lahaa halka laga soo abaabulay ragga kufsiga ka dambeeya wuxuuna xusay shacabka magaalada baydhabo inay u wada riyaaqeen sida looga hortagay falalka kufsiga sidii laga ogaada lahaa arrintoodii dadka dambayta la walba ka shaqeeyo lahaan waana muhiima arrintaasi wayna eed iyeeda ka faraxsanaa shacabka si raallinankeeyi dhibaatadan dhiidi maynaan siraallinankeeyin maynaan walkaqobada oo dhammaantii oo geeka meel walba teegayiin ardadii iskuulladii iyo maynanaasu maxaa dhallinadii dhammaan haweenkii bannaanka suriyiin waxay humaantasa bannaanka ambaheen oo dowladda maynanaa ka horseentay dowladdana ku guulaysatay waa arrin muhiima caalamkan in sheegan dowladda soomaaliyan in sheegan arrintu meel kasta ka dhiida way la fadaysa lag abaalmari laakiin dhibaato suubiyo dalka fasaadiye fasaad dalka suubi ama waxaan wal diinta islaamka qabrka dhagaaga way limbaahayaa dowladda dhehana in sheegan in maynanaasu maxaa arrintaasoy arrin muhiimata tillaabo laka qaada laga maarmaagata marna maylanin dulqaada korna nin dulqaada korna oo fasaadasoy lagna aqbalaana la taliyaha dhanka haweenka iyo xuquuqul insaanka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed aamine maxamed mursal ayaa iyadana banaanbaxayaasha iyadoo la hadlaysay waxa ay sheegtay in rag la kufsada aysan ahayn dhaqan magaalada baydhabo lagu yaqaanay waxaa idinka baryayaa dowladda keligeed wax muwaardiyeyn karto dhallinyarada hooyooyinka xaafadda intaba waxaa idinka codsanayaa inaad amniga magaaladan ilaalisaan inaa ilmihiina ay ilaalisaan in ilmaha la waraysto in ilmaha la koontaroolo cunuga markuu soo daaho hooyo waxaa lagaa rabaa xaggee ku maqneed maxaa soo samaysay baar cunugaaga marka ilaahay mataqaanaa waxaa idinkaga baryahay waa arkaysaan waxaa kaloo maanta oo mataqaanaa taariikh lama ilaawaan ah shalay markii camaliyadaas ay dhacday nimankaas oo lagu sameeyey mataqaanaa dilka ilaa iyo hadda roobaa da'aya baydhabo jannaay marka taasaa daliil u ah inay mataqaanaa fisqigii naga baaba'ay waxaa idinka baryaa walaalayaal garbaha isqabsano banaanbaxan ayaa ku soo beegmayay xilli maalnimadii shalay laba ka mid ah ragga lagu eedeeyey kufsiga in lagu toogtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo